bismi illahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa bulsho weynta soomaaliyeed gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee dhiigga soomaalinimadu uusan ka dhammaanin uusan ka dhiman dareenka wadaniyaddu waxaan idinku salaamayaa salaan dareen wadaniyadeed xambaarsan waxaan meeshan ku duubayaa oon rabo inaan bulshada soomaaliyeed u gudbiyo inteeda dhiigga soomaalinimadu uu weli ku laaban yahay gabay magaciisa la yidhaahdo ay dharaarciyey gabaygani wuxuu quseeyaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu gabaygani kusoo beegmay xilli uu booqasho u tegey magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee gumaysiga abasiniya uu muddada dheer haystay bulshaweynta soomaaliyeedna in badan ee naf iyo maal usoo hurtay dadka soomaaliyeedna muddo dheer uu usoo dhiman hayey marka qaybta labaad gabaygan dhaalayda qaybtiisa hore waxay dhegeyso maqalkanna wuxuu noqon hayaa ay dharaarciyey haddaba soomaaliga dhabta oo bal dhegeyso ay dharaarciyey idhegaysa oo maqal waxaan dhimaanay sheega idhegaysa oo maqal waxaan dhimaanay sheega dhowr sana horteed bay ahayd dhaartiian furay e dhalayda markaan curinayen dhiibay magaceeda ma dhammaynin qayb baana dhiman waanigi dhahay e ma dhammaynin qaybaana dhiman waanigi dhahay e mar haddaan dhuddii hore tirgoway dhaxdaana taallo oo weli dhibkan uu allifee dhaliyey i muuqdo ma dhexgalaya meel kale anoontaa dhammaystirine diil buuxda weyonberiba qaar ka soo dhuuraane dhab u maqal dhegaystow tanina waa ay dharaarciyey dhabu maqal dhegaystow tanina waa ay dharaarciyey e xasan sheekh inuu yahay dhimaadaadu dhimir liita iyo qofaan dhannayn oo aqliga dhaawac kaga yaallo dhaqan lumis inuu yahay dulliyo weliba dhandhaana dhaqdhaqaaqyadiisii horey dhabuga muuqdeene dhaqdhaqaaqyadiisii horey dhabuga muuqdeene shakhsigay dhegaystow markaad dhuxda hadalkayga dhaliilaan saariyo anigusan dhibco u siiyey dheeraad barbaa kuwa waxaadan iba dhihi doonin adba waad ka dheexani hadeer dhibadu galay adba waad ka dheehani hadeer dhibadu galay e isagoon si isu dheli tiran dharnabow soconin oo kala dhinayo waqii aan dhammays noqonin ogaadeen ya dhoofku ku tegay dheehu kaga duulye eegana mid kale oo dhinayd yaan dhambaalayaye wuxuu inuu dhimad yahay si aan kaga dhadhiciyo degta furoo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne dagta furow waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne mayd dhinto masiixi oo qabrina lagu dhowaynayo dancadiyo hadday noqon lahayd dinta lagu dhaato labadaba kuwii uga dhowaa dhigna ugu yiilay dhalashana ka xigay oo nidaam dhaqanna raacaya ay dhinacya joogaan siyay dihi lahaayeenba inta uu dhammaan uga hormaray oo u waada dhaafay waajib dhaba siduu gudan rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabar ka goday oo madaxa hoosu dhaadhiciyey waa wixii sujuudda oo la dhacay dhar la daawaniye waajib dhab ah siduu gudan oo rabbina ugu dhowaanayo intuu dhabarka goday oo madaxa hoos u dhaadhiciyey waa wixii sujuudda oo la dhacay dhar la daawaniye waa wixii sujuudda oo la dhacay dhar la daawaniye markaasuuna meel kaga dhacay oo diintii daawacaye mid kalena dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo dhagta furoo haddan ku dhibceeni oon dhambaalayaye madaxweynayaal toban dhannaa ma dhowaynayey oo midiba kursiga dhar qabto uu dhulkaan yeeshay ayagoon xilkii dhiriq marmarin oon dharqaan dhabanin oon diinta meel kaga dhicin oon dhaqanna ceedaynin oo sharaftii guud ee dhulkii hortii dadkaaba dhowray dharkooduna nadiif yahay hortii dhaafay baa jiraye midku dhacayna ma lahayn asagu dhiiqadu galay midku dhacayna ma lahayn asagu dhiiqadu galaye tu kalena dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo lixdankii xeerkii la dhigay oon dhimanina jooga qodba lagu dhex daray oo weliba dhad ma cuulusaystay waa kastaba hadduu dhaco inaan dhalan rib loo yeelan oy lama dhaqaajan yihiin loogu dhigay buugga dhulka iyo xuduudiyo dadkana dhabuu qusaynayey oo aadna loo dhuujiyey oo dhowr ahaa jiray e dhammaan wayay tixgeliyeen kuwii dhaafay ee horaaye ragga hore wuxuu dhinac maree uu ku dhiici waayey asagaa ku dhiiraday inuu wada dhex qadaaye asagaa ku dhiiraday inuu wada dhex qadaaye mid kalena dhegaysto waddan ku dhex gaalayaye soomaalida dhammaanteed ayada oon la kaala dheegin cadowga dhabta ay leedahay dhax la diriiraysay weligeedna ay soo dhex til godobta dheeraatay dagaal dhiiggallay iskaga quboo dhacaya mooyaane annabadii abidkood dhex marin dhaara le heshinin madaxdii hortii dhaaftay ee uu dhulkaani yeeshay dhammaantood inay xabashi tahay kama dhan sarrayne kulligoodna way isugu dhaceen dhilada horaae kulligoodna way isugu dhaceen dhilada etoobiya weytay isugu dhacayaan kulligoodna way isugu dhaceen dhilada horaaye ha yeeshee isagu taama dhugan waa dhurwaa falan e daldhan oo xora dadkiisuu xilkii u u waada dhiibtay sharaftii dhulkiyo tii dadkee dhabarka loo saaray war dhaandhaankan waalani inuu dhowra garan waaye dhaandhaankan waalani inuu dhowra garan waaye mid kalena dhegaystow haddaan ku dhibcinayaaye ninku inuu dhamaash yahay si aan kaaga dhaadhiciyo dhegta furo waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne dhanaan iyo dhasheg waama iyo dhoobka xamar weyne ma soo kala dhowaysta midii aan dharaartagaba waxaan oogu dhelmani inay tahay dhulkaygiiye asagaa ka qawan oo dhanka aan dharnow qabine waa wax dhigcadiifiye qalbiga uga dhex buuxaaye weli dhabarka waxa ugu raran dhilqabyaalada inii uu dhigga yahay siyaan kaga dhaadhiciyo idhegayso waxaan ku dhexgeli falla dhumuc weyne wareer dhama u liita ritigii uu u diray dhanka ay ka dhur sugayeen biyaha inuu u soo dhelmo maruu soo dhow yahay oo u jiro mala dhawa qaban dhanka oola seexday intuu dhilihii jebiyey iska daa wax wella wuu dhoqoo dharii bisleeyaay ama wuu dhallano mana qarki dunyada e isagoon dhudhuun wadin biyood soo dhex galay reerka xasan sheekh sidaasow dhaceen dhaqamadiisuye xasan sheekh sidaasow dhaceen dhaqamadiisuye inii uu dhigga yahay waxaan kaga dhaadhicini dhulka uu mataleesu yahay dhoolkii madaxweyne yay dhinac ka soo geli jigjiga oy dhexda u taale haddii uu ku dheelmaday habeen amuu dharar booqday ha noqdeen dhabcaal cadow dhistay oo la isku dheerayne maamulkuu ugu dhex tegay ayada ee dharkow xidhayay shirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex gudbaynaayey sirkay ugu dhigeen maalintuu ka dhex gudbaynaayey waa la wada dhegaystaye sidii uu warkow dhigayay shaksi dhiigga soomaalinimo uu dhab ugu yaallo iyo ruuxiskiisu dhanyoon dhiman dareenkiisu hadal aan inuu dhihi karaba cidi ka dhowraynin dhammaanteedna soomaali weyn dhaawac culus tartay oo dhuumiyiyay taariikhdii hoos dhibay baa jiray sheekada qofkii dhuwan karen ereygu dhaafaynin ayadana dhegaystow si aan oga dhaadhiciyo dhegayso haddan ku dhibcin ontana ku dhigiye sirkay ugu dhigeen maalintuu gadhax qudbaynayay dhammaan ereyadiisii markaan dhuuxnay nuuxurkoodii dhaantada kuwii ugu tumee kuna dhowaynayay uma dhicin dhul soomaaliyeed inay dhex joogaan dhammaan erayadii uu dhihiyo hadalladu dhiibay uma dhicin dhul soomaaliyeed inay dhex joogaane daam xabashi leedahay sidii uu dhaxsiin u gaadhay ama uu ku dheelmaday maqale iyo dhirin dhirkii goondhar dhammaan hadalladiisii sidaa ayay u dhaacayeene jigjigana dhul soomaaliyeed ma ahayuu dhahoo yidhiye waa markuuna sharaftii dhannayd dhibay wadarteede markaasuuna sharaftii dhannayd dhibay wadarteede tukalana dhegaystow siyaan kaga dhaadhiciyo iyadana haddan ku dhexgeli oon dhambaalayaye soomaalidu dhul ayay leedahoo dhinaca hiraana dhallinyarada jawxoo ayaan ku dhex lugaynaysaa oo inay u dhaafaanna rabay dhacarkii ciiddooda wiilashaa dhulkoodii maqnaa dhiladu ka haysay dhabbahay marayaan shacbigay tilay dharabtiisu inii ay dhankooda ayaga dhibi ka soo gaadhi dhimarkaba ku haynoo midda aan iska dhoroofin dhanka bariga beshi ka til dhoobka baalad weyne dhaqan xumadii ay kula kacday kuna dhibaataysay dhaqan xumaadii ay kula kacday kuna dhibaataysay wiilashaa dhulkoodii maqnaa dhiladu haysay ee aan dhib soomaaliyeed doombirkow sidanin dhankii ay u jeedeen intuu barugu si dhuuntay dhabagalidi jidgooyaa intii loogu dhigay ciidan dhabarkana ka weeraray badhkaale oo la dhaabaneeyey dhinacyadaa intay kala mareen dhamacda baruudda kuwii kula dhaqaqay ee dagaal dhuuca kaga yeelay kuwii kula dhaqaqay ee dagaal dhuuca kaga yeelay dhiiggayaga itoobiya ayagoo ugu dhowaanaya farjanna kuwii nagu dhex dilay ee dhowrtanna cunsiiyey ciidankii dhannaye axmar dhab ugu duulaayey ayagoo dhammaan wada qatalay oon midnaaba dhaafin midkan gumac ku dhicin ee baxsaday ee dhan uga fiigay asagoo dham oo oon dartii gabay dhaqaaqiiba inta ay dhab siiyeen tigree dib ugu soo dhiibay maydkii dhintiya kii kale dhaawaca ahaana labadaba dhaqaaliyo axmaar dheef yar kaaga qaatay dhagarta xawaaduu galiyo dhibabka xooggaale isagoo ku dhaadani hayoo dhool lahaa caddayni etoobiya inuu dhoowana dhibay amarkeeda dhanka wuxuu aaday ahayd waana qowl dhambaahe tukalana dhegaysto waddan ku dhambaalayaaye fidaayiga dhulkiisa uu halgami ee u dhiididaya ee inuu xaqiisa la dhacay soo dhacsada dooni dhibaatada xornimo loo mariyo dhamacda loo jiiro inta uu cadceedaysu dhigi iyo dhooci iyo suudi ama uu dhul oomana ah iyo oomas dhex qaadayo wixii dhas iyo boodh ugu duldhaca dhicinta ciiddiisa xasan cay hadduu ooga dhigo kuna dhaleeceeyey halgamaha dhankiisay ka tahay dheeman iyo luul xasan dhuxul hadduu cay ka dhigay taa kuna dhaleeceeyey halgamaha dhantiisay ka tahay dheeman iyo luule tu kalana dhegaysto waddaan ku dhambaalayaye tigree dhaqan yaqaanooga dhagan weylkiisa intuu soo dhaqaq yidhi aduu aan dhanna u jeesan isdharriijindaayo inuu dhagaa adeygaaye dhadhab intuu u soo kacay sidii ruux yar dhaaxamaysan dhankay ooga yeedheen intii uu dhaqsa u waaday dhul soomaalileedoo axmaar aan u dhaalan haysto oo uu tigree ugu dhex tegay gobol dhulkiisii ah markuu ku dhex martiyayo jigjiga waa dhaam uu leeyahay e ee dhuubka hoos dhigan hayee kagana dhowrtaysan dhaqanka markuu muujiyu dhibay shaaraftiye inuu dhiciyayaa waajibo uu u dhiidhiya e haddaan dhirif ka hayn oo asagu dhigay xusuusteeda annagay dhulkanagii tahoo dhiiggana uu huriye aflagaada loo dhiibay iyo hadal dhimaal weyn leh intuu nagula soo dhaco inuu dhabar ka noo saaro wixii kuba dharbaxaana garan eyayga dhaadhiciya tukalana dhegaysto haddaan ku dhibcinayaaye dhiqle iyo xabashiyay tagfidu dhoorka uga buuxdo dharfood iyo habeedna leh asagoo taagan dhinaciisa dharfoodkii ku yaalkaa intuu dhaayahaa u diiday oo uu n l f dharteedii iyo timahay injiri uga dhex buuxdaada waa war cadow u dhibo ileen uu dheh yidhi gaale hadduu dhaaq la soo yidhi intuu dhowrsan kaari waayey oo uu dhimaal aana qaban dhabar ka noo saaray wax u dhigan wuxuu nagu dhehee nagu dhaleeceeyey aniguna inaan eegadhahooyaan dharka u xidhaane wuxuu kala dhexiyey ee jigjiga kaga dhawaaqayay dheef iyo dhimaal male midnaba dhararaqdiisuuye dameer dhuusay weyo kaliyo ay dharaarciyey ee dameer dhuusay weyo kaliyo ay dharaarciyey